Xildhibaan Maxamed Axmed Cali oo ka mid ah golaha deegaanka Boosaaso ayaa qalab dhisme oo dayactir iyo ballaarin loogu sameynayo MCH-ka deegaanka Kalabeyr oo si isku tashi ah ay ku dhisanayaan bulshada ku wareegaya maamulka waxgaradka aqoonyahanka deegaanka Kalabeyr ee duleedka degmada Boosaaso. Wareejinta qalabkan ayaa waxaa ka qayb galay maamulka deegaanka, odayaal waxgarad iyo mas'uuliyiin ka mid ah golaha deegaanka Boosaaso. Xildhibaan Maxamed Axmed Cali oo ka warbixiyay qalabkan ayaa sheegay in bulshada deegaanka Kalabeyr ay xaruntan caafimaad ka heli doonaan adeeg caafimaad oo dhammaystiran.
ku bishaaraysta xaruntii hooyada dhallaanka oo aad ka heli doontaan waxa weeye adeegyadii dhalmada adeegyadii waxa weeye daawada noocyadeeda kala duwaneyd adeegyadii waxa weeye tallaalka oo runtii markii hore boosaaso aad u aadi jirteen in hadda kadib markii dayactirkan uu dhammaado aad halkan ka heli doontaan hadduu alla idmo Qaar ka mid ah odayaasha iyo waxgaradka deegaanka Kalabeyr ayaa ka mahad celiyay qalabka lagu wareejiyay si loogu dhiso xarun caafimaad.
aad iyo aad waxaan ugu hambalyeynayaa xildhibaanka waxaa weeye waa hawshii lagu amraday waajib baana khusaaraa waana ka soo baxday aad iyo aad baana ugu mahadsan tahay laakiin haddii marka isku tashii aad hawsha ku keentay oo qalabkii keentay dowladdiina inoo qalabaynayso waa arrin aad u fiican waana ka qaybgelaynaa boqolkii boqol waa ka qaybgelaynaa waa aad baan u nadanaynaynaa waxaan u mahad celinayaa xildhibaan maxamed axmed oo m c h-ka qalabkii ugu horreeyey ugu deeqay waxaan leeyahay hawlka badaale weli waa hogadii magaaladu aad iyo aad bay u kordhay way weynaatay waxay u baahan tahay waxyaalo badan oo uu ka mid yahay m c h-ku waxaan halkan uga mahad celinayaa xildhibaan maxamed axmed cali dalaqo oo runtii halkan aan kusoo gaarsiiyey qalabkii dhismaha ee m c h-ka qalabkaasoo in muddo ah uu waxaweye xildhibaanku uu dhexda isaga xiray
xildhibaanka deegaanka haykel oo siduu hadda halkan muxuu ahaaye aad ka aragtaane alaabo badan oo loogu talagalay ballaarinta m c h-ka oo aad iyo aad deegaankaanu deegaan ballaaran ah wax badan oo arrimaha bulshada u baahan oo ay hore uga maqnaayeen wixii ay qaban kareenna deegaanku ay qabsadeen sida iskuullada waxaa weeye deegaanka dhismaha kana arkaysaanu horey u dhisteen iyagu waa ku suntan yihiin deegaanku wuxuu ku suntan yahay inay wax ka qabsadaan ka qabtaaneen muxuu ahay waxay qaban karaan inuu karaankooda ah Dhismaha xaruntan caafimaad ayaa door ka qaadan doonto baahidii bulshada deegaanka Kalabeyr ay u qabeen dhanka adeegyada caafimaad oo ay u aadi jireen meelo fogfog